haddii marka aad ka naxaysid hooyooyin aabbahin la baabi'iyey iyo wiilasha ficinnaa iyo gabdhihii jaamacadaheenna ka soo baxay oo inta aanay qarankoodu adeegin kulligood la xasuuqo waxaan kala dooranaynaa inaan wakhtigeenna gelinno haddii aan madax iyo siyaasiyiinnahay inaan annagu isku mashquulsanaanno dhallinyaro haddii aad tihiinna keliya aad ku mashquulshaan marka dhib dhaca inaad noo soo gurmataan iyo inaad dariiq ka duwan aad noo samaysaan oo ah idinka iyo kuwa aad dhashaanba in loo sameeyo mustaqbalkan hadda aan joogno ka duwan shalayto meeshaan isugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shaqadaad haysaan raalli ka ah waxa uu soo jeediyey in dalka uu geli doono laga bilaabo maalinta sabtida xaalad dagaal madaxweynuhu isugu yeeray baarlamaanka labadiisa aqal oo uu rabo inuu maalinta sabtida la hadlo wuxuu sheegi doonaa wixii uu shalay shacabka soomaaliya u sheegay wuxuu dhihi doonaa dalku xaalad dagaal ayuu ku jiraa waa inaan nafteenna qadimnaa wuxuuna u sheegi doonaa baarlamaanka anigoo madaxweynaha ayaa ugu horey waxaan soo jeedinayaa marka dhallinyaradii ay sheegtay halkan ka hadlaysay maxaa ku xiga waxaa ku xiga halka waxaa noo furan keliya waxaa ku xiga inaanan mar damba aqbalin in gabdhaheenna la laayo inaanan mar damba aqbalin in wiilasheenna la laayo inaanan mar damba aqbalin in nala xasuuqo inaanan mar damba macno darre u ooy inaanan mar damba aqbalin magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed in loo aqoonsado inay tahay meel dadka lagu xasuusto waxaa ku xigta in sidaad u abaabulantihiin aad u sii abaabulnaataan inaad sii toban jibbaartaan